madaxweynaha dowladda federaalk ayaa isagoo dhowaan ka hadlaya munaasabad ka dhacday muqdisho oo uu goobjoog ka ahaa ayaa waxa uu ka sheegay hadal jees-jees ah oo uu kaga jawaabayo kheyladhaanta kasoo gaartay dhanka shacabka ku nool magaalada muqdisho ee uu dhibaatada joogtada ah ku hayo hadalkan ayaa waxaa si caro leh kaga hadlay qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada muqdisho oo wax laga weydiiyey waxayna dhammaantood isku waafaqeen inuu hadal gef ku ah yahay iyagoona dhanka kale si kulol uga jawaabay soona hadal qaaday musuq maasuqa uu dhex dabaalanayo shacabka magaalada muqdisho ayaa sidoo kale sheegay in xasan sheikh uu dhibaateeyey shacabka magaalada muqdisho ayna arkeen qaladaad badan oo bulshada kula dhaqmayo xasan sheikh ayay ku tilmaameen in uu isaga ka dambeeyo dilalka ka dhaca magaalada muqdisho islamarkaana uu soo dirsaday ciidamo isaga u gaar ah haddaba waa kuwaan iyagoo arrinkaasi ka hadlaya
dabcan wixii maskaxda ka soo dhaca isagoon taxliil samaynin waxaan maxaa ka dhalan kara maxaa saamayn kara bulshada maxay u soo jiidi kartaa isagoon ka fikirin yuu iska hadlaya waxaad mooddaa inuusan madaxweyne soomaaliyeed ahayn yahay cunug dhallinyaraa oo social mediaha ka qaylinaya oo kale hadalladiisa waxaa ka muuqda hadalla jeesjeesa oo hooyooyin soomaaliyeed oo danyara uu ku jeesjeesay isaga carruurtiisa markuu ka hadlayay wada jaamicyaal waa injineero waa kadaa waa kadaa waa ku hay dadka kaleetana carruurtooda aad la jeclaatid inay noqdaan dad askara oo qorya xaawo looga dhigo dabka lagu shido wax laga fiican yahay madaxweynaha waa shakhsiga ugu mushaarka badan soomaaliya haatan carruurtiisa ayaa istaaf u ah ayagaa wasaaradihii ka shaqeeyo ayagaa sidan dowladnimada ku jiro hag shacab soomaaliyeed ay banaanka tuunan shaqalaan baahsan ay ka jirto magaaladii in dadkii saasaa uu ugu sii daro daadaacsiyo
aad iyo aad uga xunnahay eriyoo ku hadla jaf waaye shacabkiisa hadda shiikh waxaan oona dareensiiyey inuu waddanka heele ka lahayn oo mustaqbal ka lahayn shalayna badow soo saxiixay maxaa iga galay waaye sheekadiisa dhin maxaa iga galay meel xukunta xuma uu wadaahe tala ninkaan tala ma yaqaano xasan shiikh waa u jeednaa soomaalinimaduma u wado dadweynaha magaalada muqdisho ayaa dhowr mar sidaan oo kale kaga hadlay hadal jees-jees ah oo uu ku hadaaqayo xasan sheekh maxamuud madaxa dowladda federaalka xasan sheekhna waxa uu mar weliba shaashadaha ka daawadaa dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed oo la dhibaateynayo isagoona wax jaxaanjax ah haba yaraatee uusan ka gelin